halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha hagaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com waa tahay zahray dhegaystayaashu waxaan leenahay duur wanaagsan meel kastoo ay joogaan waa isniin soddonka bisha abril sanadka laba kun sideed toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira dhegaystayaasha hawada uga daadihinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdi axmed
waa hagaag qodobo dhowr ah ayaa idaacadeena duhurnimo ee dhalinyarada maanta aan kusoo qaadanayna qodobada aad ku dhageysan doontaana idaacadda duhurnimo waxaa kamid a warbixin ku saabsan buug uu qoray wiil dhalinyaro ah kaasi oo bulshada ku dhiirigeliyo waxqabadka waxaa sidoo kale dhegeystayaasha u haynaa dhalinyaro nin dhallinyaro ah oo ka waramaya fikir ganacsi oo la yimid iyo sida shaqo la-aanta uu ugaga baxay kaalimihii heesaha ee barnaamijka aan ugu talagalnay ayaan meesha ka marnayn sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida
waxaa golaha shacabka ee magaalada muqdisho goordhow ka bilowday doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya ka oo ay ku tartamayaan ilaa iyo toban musharax musharaxiinta tartamaya waxaa ka mid ah xubno ku jiray xukuumadda kuwaasoo dhowaan iska xasilay boosaskii ay hayeen waxaana ka mid ah wasiirkii hore ee gaashaandhiga maxamed mursal saalim cali ibrow oo ahaa wasiirkii khayraadka macdanta biyaha iyo xubno kale sheekh aadan madoobe oo hadda kahor guddoomiye baarlamaan soo noqday kana mid ahaa musharaxiintii tartamaysay ayaa waxauu golaha shacabka ka hor sheegay inuu tanaasulay islamar ahaantaasina uu ka haray tartanka tartanka ayaa la filayaa in xubnaha golaha shacabka ay maanta doortaan cidda bedeli lahayd maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya oo dhowaantan shaqadaasi isaga tagay kadib markii khilaafaad uu soo kala dhexgalay xubno baarlamaanka ka mid ah iyo xukuumadda soomaaliya
qaraxyo ismiidaamin ah oo laba aha oo isxiga ayaa waxay ka dhaceen caasimada dalka afghanistan ee kaabuul maanta oo isniina iyadoo ay ku dhinteen in ka badan shan iyo labaatan qof oo ay ku jireen sideed wariyaal ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan konton kale kooxda isis ee ka dagaalanta dalkaasi qaybo ka mid ah wadamada bariga dhexe ayaa waxa ay ku sheegteen bartooda wararkii amaq in weerarkaasi ay ayaga ka dambeeyeen warbaahinta gudaha iyo sidoo kale midda dabadda ah ee dalkaasina waxa ay xaqiijisay dhimashada sideedan wariye oo ka howlgelayay dalkaasi
wanaagsan dhegeystayaal halka aad inaga dhegeysanaysaan waa v o a aynu gudagalno qodobada aan idinku hayno idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta sanadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhay dhalinyarada qoraya buwaagta oo ay kaga hadlayaan waxyaabo kala gedisan oo noloshooda ku saabsan dhalinyaradan ayaa isugu jira kuwo jaamacadaha dhammaystay iyo weliba qaar hadda ku guda jira taxnaha waxbarasho kuwaas oo qayb ka mid a wakhtigooda siiya inay ku sameeyaan baaritaan islamarkaasina ay qoraan buwaag dhowaan waxaa magaalada boosaaso lagu soo bandhigay bugu qoray wiil dhallinyaraha oo uu bulshadu ku dhiirigelinayo waxaana munaasabadaasi ka qaybgalay islamarkaasina warbixintan nooga soo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf buuggan ayaa lagu soo bandhigay magaalada boosaaso waxaana ka qaybgalay bandhigiisa waxgarad bahda dhallinyarada ee waxbarashada iyo weliba qorayaal isugu jiray wiilal iyo gabdho ciwaanka buuggan uu qoray wiilkan dhallinyarada ayaa ahaa tasho asaaga atashaye isagoo ula jeeday in ummadda soomaaliyeed ay dareemaan awoodda iyo weliba khayraadka oo alla ku manaystay islamarkaana ay ka tashadaan gacmo shisheeye sakariya gacayte cali ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada uu buuggan u qoray dalka yaa bedeli kara waa su'aal minhaajo waa su'aal minhaajo jawaabteeda la doono kuma kuma ayaa bedeli kara waxaa bedeli kara kuwii tashtoo asaagoo tashaye kuwii tashtoo asaagoo tashaye juhdi dheer wakhti badan akhris badan waxbaaris badan aan ku jiray buugga waxaan soo bandhigay caawad arkaysaan wejiyadan qurux badan ee fafadhido labada kun iyo afar iyo tobankii bishii koowaad ayaan waxaan bilaabay inaan qalinka u qaato cali siciid iyo aasiya axmed ayaa sheegay in qof kasta oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa boosaaso looga baahan yahay inay soo bandhigaan hibada iyo hal abuurka oo aan la siiyey si dadka kale ay uga faa'iidaystaan bulshadeennu waxaan aaminsanahay ama waxay tahayba in dadku ay hadda gaareen waddadii guusha ay cagta saareen bulsho kastaa waxay horumarka ku gaartaa akhriska akhriska iyo qoraalka qarimaal kasta ama qoraal kastaana wuxuu wuxuu ahaa akhristo wanaagsan haddii aan wax yar ka dhaho qofku in uu akhristo wanaagsan noqdo waxa keliya ee qofka u suurto gelinaysa waa inuu waqtigiisa uu ku sameeyo timetable haddaan akhrisku runtii ma ahan faa'iidadiisa iyo ahmiyadda uu leeyahay waxaan halkan kusoo koobi karo abwaan waxaa gundhiga iyo dhaxu ah siday ilmo aadam u xaqiiqsan lahaayeen caqliga buuran kartida awran hanka mucjisada leh hindisaha cajiibkaa garaadka iyo garashada ee bawana in aadam u kala yeelay intaadaan kaga baxo malaha aad ba i baratay soo ma walaalayaal aad baa mahadsan tihiin sikari waa mahadnaqaya waxaan leeyahay walaalo hankaaga waa meel aad u sarreeya hooyo safiya cabdi jaamac oo madasha ka hadasha waxay sheegtay inay dareemayso farxad maadaama maanta ay aragtay bandhigga iyo hal abuurka wiilkeeda anigoo ah hooyadiis safiya cabdila jaamac aad baan caawa farxaddayda farxaddaydu aad bay caawa lama soo koobi karo ilaahay hemiga hankii aan lahaa iyo hadafkii aan lahaa ilaahay waa i gaarsiiyo haddana waxaan rajaynayaa maasha allahu ii dhahaya waxaan rajaynayaa in ilaahay ii sakriye imi wax badan baan jeclaa inuu qoraa ama halabuur ama uu hadaf fiican uu yeesho dee waa u mahadinayaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin baana leehay assalaamu calaykum sannadihii dambe waxaa dalka ku soo badanayey dhallinyaro soo bandhigaya qoraallo laga sameynayo waxyaabaha iyaga maskaxdooda ka guuxaya yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana dalka jabuuti inkastoo shaqola'aantu ay tahay caqabad xooggan oo haysata dhallinyaro badan oo soomaali ah ayaa haddana ay jiraan dhallinyaro isugu jira iyagu la imaada fikrado ganacsi oo ay caqabadahaasi kaga gudbaan xasan muumin waa wiil dhallinyaro ah oo magaalada jabuuti ku sameeya cuntooyinka fudfudud islamarkaasina mooto uu leeyahay ugu qaybiyo goobo ay ka mid tahay magaalada gaar ahaana xafiisyada waxaana sida fikirkan uu ku keenay iyo dhaqaalaha ka soo gala uga waramay wariyaha v o eda jabuuti sagaal siciid faarax sheedo waxaan ka shaqaystaa saambuusaha in badan baan iminka hadda waxeeyaa markii aan bilaabay waxaan horta ku bilaabay meel gaar aan walahan ku bilaabay markii shaqadaasi aad bay u socotay muddo kadib way joogsatay iskool agtiisa ahayd iskoolka xagaagi marka laga baxo way joogsatay waxaa fikir igu soo dhacay inaan qaybiyo haddeed inaan magaalada aan u qaybiyo oo dadku meelaha ay ku badan yihiin aan saambuuskaygii aan geeyo ayaa fikir igu soo dhacay tii ilaa fadligiisa ilaahay ii hirgashay waan bilaabay muuto aan iska lahaa baan ku bilaabay iminkana dhul badan baan geeyaa dhul badan baan geeyaa eeqoon baan geeyaa waxaa kale oon geeya ilaa gaboodkaad waan geeyaa belbelena waa xafiiska meesha lagu meesha lagu waxeeyaba rugta lagu waxeeyo belbela laba meeloodaan ku lehayna waa lagu iibiyaa marka meelahaad geyso oo kale sida xafiisyada oo kale iyo halkan oo kale meel suuqa ma dadka kaa dalbaday ku noo keen mise adaa marka hore xogta doontay oo ka yiri war hawshan baan hayaaye maxaad igala qabanaysa
dadku horta waxaad haysid iyo waxaad adu ka shaqaysatid ma ogo waxaan waxeeyey inaan aan dadkao dhan aan wada maro dukaan walba aan xaqlihii qofkii lahaa aan raadiyo fikraddeeda aan u bandhigo aan u tilmaamo weliba isagu faa'iidada uu ku leeyahay faa'iidada uu ku leeyahay inta ay la-eg tahay sidoo kale iminka waxyaalo badan ay iibiyaan baa jirta dukaanadu ay iibiyaan baa jirta qiimaha aan ugu fadhiyo iyaan u taabanayay iyo qiimahan anugu aan ugu fadhiyo uu macaashku iga helayo anugu macaashka ay iga helayaan waa boqolkiiba shan iyo labaatan haddii uu si fiican uga socdo ha qiimo jabanna waan ku siiyaa say dadkao dhan u wada iibsadaan sidaa darteed waxay keentay inay macaamiil badan aan yeesho aan dad badan oo ila shaqeeya iyo xafiisyada dukaano badan oo ila shaqeeya aan yeesho taasaa saddex bilood gudaheed oo aad ugu dhaqaaqay yaa kaaga shaqeeya markaa maadaama adiga aad suuqii dee hawshii guud hayso hawshii gudaha yaa kuu qabta hawshii gudaha horta waa hawl aad u arrin aad u hawl badan iminka marka la waxaynayo kaaga ama gaatooga la waxaynayo waa arrin iska fudud laakiin saambuusaha marka la waxaynayo waa hawl aad aad aad dumarkuba aad ba uga cawdaan marka waxaa duba waa rag baa duba waa rag wallahda ilaahay horta xoogooga allahu barakeeye waa rag tafa nin ma garanaysaa jilicsan ma waxayn karo kama bixi karo tusaale ahaan oo kale een, maalintii oo kale imisa daqiiq dubtaa imisa hilib samaysaa imisa kaaga baxda Een, si guud ahaaneed haddaan u taabanno waxa aan waxeeyo markay u badan tahay inkastoo waddankan aan joogno la galo awal shahar iyo akhir shahar markiise hore ee awal shahar la yahay ilaa lix boqoloo xabo waxay noqon kartaa daqiiqdii waxay noqon kartaa een, ilaa toddoba kilo siddeed kilo siddeed kilo ugu badna bay noqon kartaa Ee, maalmaha hore dadku lacagta ay qoyihiin lacagta hayaan lacagta ay hayaan ha ilaa lix boqoloo xaba way baxdaa maalmaha ay tahay labaatankiiga ka bilow ilaa iyo soddonkiiga ay la gaadhayo ha lacagtu ay dhammaato ma ma dadku ay dee jiibkooga wax badan ku hayn waxaa dhacda inuu aad isku naaquso marka saddex boqoloo xabo ilaa laba boqolio konton xabo waan qaybiyaa marka een, sambuuska keliya maad ku ekaan mise waxyaabo kale waa dubtaa wax badan waan dubnaa saambuusaha uun maahayn laakiin waxaa raaca baangiya carbeed iyo khamiir iyo waxaa raaca kackac waxa la yidhahda raaca oo isagna daqiiqda un laga waxeeyo iyo sukor la isku geeyey Een, intaa waxaa ha soo een, raaca inaan ha- mar dhow hadduu ilaahay yidhahdo ku darno gaato waxa la yidhahdo oo keeg la gooyo oo u baahan isagoo galaasyar buu u baahan yahay iyo kuwii aroosyada la geenayo universerada iyo xafladaha la geenayay inaan dhowaan aan ku daro iyaan rajaynaya hadduu ilaah idhaahdo Een, ganacsi kasta oo horumar maanta dadku waxay ka bilaabaan meel hoose Een, haddana dadkeenna markaad fiiriso markay shaqada hoose arkaan inta badan kuma kuma qarcaanoo ma, ma sawiran karaan hadhow mustaqbalka waxa iman karas aduu markaad shaqadan bilaabaysay ma islahayd hadda jaa waxaad bilaabaysaa inaad meel kaloo fiican oo inta kasii weyn aad sii ma islahayd een, riyadaad ma ku jirto inaad inaad horumarkaa ka gaarayso qof walba dee sida uu aaminsan yahay unba ilaah ku arsaaqaya hadduu qofku yidhahdo maanta war shaah ka shaqayso nin baan waraystay ninkaas shaah buu ka shaqaynayay lix kumaan maalintii ka helaa buu yidhi lix kun afar maa ka helaa maalintii macaisha marka dadku waxay horta ku badan shaqooyinka yar ay yaraysanayaan yaa ku badan waxa fadhiga ugu wacan iyo inay barjeeyaan inay dariiqada iskala barjeeyaan xayraamayo jaad iyo jaad buu u ordaya intuu maa garanaysaa shaqaysan lahaa waxa waxaa ku qasbaya wixii wuxuu gaadhayo yaraysanayaa tii uu gaadhayna maba gaadhayaba tii uu u socdana ma gaadhayo tii uu gaadhayana wuu ka wen yahoy uu ka hanwen yaho ha inuu iska barjeeyo dhulkaa iska barjeeyo wuxuu ku leeyahay taasaan rabaa buu ku leeyahay ad maxaad qaban kartaa awooddaadu intay la eg tahay maxaad ku bilaabi kartaa waxaasaa ka muhiimsan qofku inuu isweydiiyo inuu ma garanaysaa uu rajeeyo un wax waaweyn inaad rajo un dhaka fadhiidoo tirahdid waxaa wiima rajaynayaa waxaasina wax dee nidaamkan adduunyada ilaahay ugu talagala maaha waxaad gaadhayso inaad qabtid baa haboon wixii kalena markaasuu ku iman
kaasi waxa uu ahaa xasan muumin oo nin dhallinyaraha kana shaqaysta dalka jabuuti wuxuu u warameeyey wariyaha v o a sagaal saciid faarax dhegeystayaal gurur ciyaarihi ayaad maqli doontaan balse dhinacii heesaha aynu jalacno heesta halbowle ee ay ku luuqayso fanaanada ugbaad aragsan
alkuboodharidhigiyo miyad hadan nila rabtaa halbowle miyaad jartaa halkuboodharidhigiyo miyad hadan nila rabtaa halbowlaha dhigahabay aduu hayinkuu noqde halbowlaha dhigahabay aduu hayinkuu noqde hogaanka kuugu xidhan haraadaye haygagoyn haraadaye haygagoyn haraadaye haygagoyn haraadaye haygagoyn
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaaliyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo cawayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
waa hagaag halkaasi aad weli nagala socotaanna waa washington markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
aad baad umaasan tahay zaara kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa naadiga barcelona ee dalka sbain ay ku guulaysatay horyaalka dalkaasi sbain iyadoo afar kulan horyaalka uu ka harsan yahay kadib markii guul muhiim ah ay naadigu ka gaartay kulan shalay ay labada kooxood ee barcelona iyo deportivo la caronya ay wada yeesheen naadiga barcelona ayaa waxa ay kaga adkaatay naadiga deportivo la caronya kulankaasi dhacay afar gool saddex gool ka mid a waxaa goolashaasi dhaliyay ciiryahan lionel messi halka naadiga deportivo la caronya ay dhalisay laba gool messi ayaa goolkiisa lixiyo afartanaad ee saddexleyda ahi dhaliyey shalay iyadoo intii uu u ciyaarayay xulka dalkiisa argentina iyo naadiga kubadda cagta ee barcelona waxaa sidoo kale ciyaartooyda naadigaasi kabtanka adrias iniesta uu saftay kulankaasi muhiim gaara u lahayd kadib markii toddobaadkan uu sheegay inuu marka xagaagan ciyaaraha ay dhammaadaan uu ka tegayo naadiga kubadda cagta ee barcelona oo uu la soo joogay muddo labaatan sano ka badan adrias iniesta ayaa axadda soo socota wuxuu ciyaari doonaa kulankiisii ugu dambeeyey ee el clasico ee kooxaha barcelona iyo real madrid ay wada dhiilaan kulamada kale ee shalay dhacay dhegaystayaal haddii aynu idin dulmarno waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta valencia ayaa goollola'aan bareejaha la gashay naadiga eber atletico madrid ayaa goolii waxba kaga adkaatay naadiga alaves khitaave waxa ay gooli gool la gashay naadiga khirona dhinacaasi iyo dalkaasi dalkaasi talyaaniga haddii aynu jaleecno naadiga napoli ayaa sambri raxatay kadib markii saddex gool waxba la diray oo ay guuldar kala kulantay naadiga fiorentina napoli waxa ay rajo ka qabtay in horyaalka ay kula tartanto naadiga yuventus oo toddobaadkii hore ay ka badisay farqiga dhibcaha ee labada kooxoodna ay soo yaraysay kana dhigtay hal dhibco ha yeeshee hadda afar dhibc ayaa laga sii saramaray naadiga napoli kadib markii napoli ay guuldaraystay yuventusna ay maalintii sabtideenu ka soo gudubnay ka adkaatay naadiga inter milan oo saddex gool iyo laba gool ay guuldaro duldhigtay naadiga ac milan ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga bologn halka naadiga kubadda cagta ee crotonna afar gool dirtay naadiga saswolo oo ay martigelisay naadiga atlanta iyo janowa gool iyo saddex gool naadiga atlanta ayaa ku howdhoonatay naadiga kubadda cagta ee lazyana waxa ay guul muhiima ka gaartay naadiga trino horyaalkaasi naadiga kubadda cagta yuventus ayaa hogaaminaysa oo shan iyo soddon kulan oo la dhiiray iska leh siddeetan iyo siddeed dhibcood nabolina waxay leedahay siddeetan iyo afar dhibcood rome waxay leedahay toddobaatan dhibcood lazia ayaa dhibco intaa la mid iska leh hayeeshee naadiga inter milan oo shanaad ah ayaa waxay leedahay lixdan iyo lix dhibcood naadiga atlanta iyo konton iyo siddeed dhibco iska leh dhegaystayaal kulamada kale ee dalkaasi ingiriiska dhacay waxaa ka mid ah kulan xiiso badan ayaa gegada kubadda cagta ee old travord waxa uu ku dhex maray naadiyada manchester united iyo arsenal kulankaas oo xiise gaara lahaa ayaa daqiiqadii lixtobanaad naadiga kubadda cagta ee manchester united waxaa gool u dhaliyay ciyaartooyga paul bogba waxaase barbareeyey ciyaartooyga henry mkhtarian oo naadiga kubadda cagta manchester united dhowaantan uu kaga soo biiray kaga soo wareegay naadiga arsenal arsenal goolkaasi mkhtarian u dhaliya wuxuu ahaa gool muhiim u ah oo ciyaartana ka dhigay gool i gool balse markii daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ay dhammaanaysa ayaa moro falyeni oo ciyaarta bedel kusoo gala kadhiga ciyaarta laba gool i gool oo naadiga arsenal afkaxida guuldaradaasi loo geliyey naadiga kubadda cagta westerham united ayaa waxa ay la dheeshay naadiga manchester city waxaana looga wudronaday afar gool i gool horyaalkaasi naadiga city ayaa ugu guulaysatay ha yeeshee hadda kulmada la dhaylayo oo kooxo ay ciyaarayaan qaarkood muhiimad gaar ayuu leeyahay maadaama ay doonayaan inay kusoo baxaan koobyada kale ee la ciyaaro halka kuwo kalena ay ka ordayaan inay heerka labaad aadaan sidoo kale dhegaystayaal warar kale oo goosgoos haddaan idin dulmarno tababaraha kooxda kubadda cagta ee manchester city beb gardiola ayaa waxa uu warbaahinta qaarkeed kula kaftamay in xagaagan ay mar kale qarashgarayn doonaan alxagaaraysa hal bilyan oo doolarka maraykanka si markaasi ciyaartoy dhowr ay ula soo wareegaan balse hadalkaasi ayuu sheegay inuu kaftan ahaa waxaa soo warramay in naadiga keliya uun ay u baahan tahay hal ciyaartoy ama labo oo ay la soo wareegi doonaan naadiga manchester city ayaa rikoor cusub toddobaadkan horyaalka dalkaasi ingiriiska dhigtay iyadoo horey ugu guulaystay horyaalka waddankaasi ingiriiska oo kulamo dhowr ah ay ka harsan yihiin ciyaartooyga garabka uga ciyaara naadiga kubadda cagta bayer munchen ee arjen roben ayaa laga tegey kana mid ahayn ciyaartooyda u safraysa dalkaasi spain ee kulanka lugta labaad ee real madrid ay la dheeli doonto naadiga bayer munchen ee waddanka jarmalka ka socota lugta koowaad laba gooli gool ayaa naadiga kubadda cagta real madrid guul markaasi ka gaartay halka naadiga kubadda cagta naadiga kubadda cagta bayer munichna ciyaartoy dhowrahi ay ka dhaawacmeen uu ka mid ahaa arjen roben dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaasi inoo joogto
waa tahay jamaal axmed cismaan aad ayaad u mahadsantahay xubintaasi ciyaarahan intaas aan kaga gudubna haatan cabdulqaadir kaskeeye heeska ambiya
nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuskii nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuskii ma adkaysiba qofan looga dhigay ilintiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma adkaysiba qofan looga dhigay ilintiyo hoqdiyo ololahaa jacay ma wabadaaba qadayru baxdiyo taanigayaay ma wabadaaba qadayru baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ufayo xare egan laha qalbi omanba kuululaay ma wadadaaban qadayru baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku anta ubax ku sidee ubax ku sidee qalbiisaniyo fayo xareen egan laha qalbi omanba kuululaay nafastaysanba sidoo malin qaba wilminaye nafastaysanba sidoo malin qaba wilminaye nafastaysanba sidoo malin qaba wilminaye nafastaysanba sidoo malin qaba wilminaye ambad baanaho awadaalmayo ambad baanaho awadaalmayo lumayo
qaadirkaska iyo heeskaasi hambiya ayaa idaacaddeenii duhurnimo kusoo gabagabaynaynaa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo saare cabdi axmed waxaan leenahay intaynu mar kale kulmi doona nabadgelyo